kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska doorashadii golaha wakiilada ee koob iyo soddonkii bishii may ka dhacday somalilan ayaa waxaa ka qayb galay dumar ay tiradoodu ahayd siddeed iyo toban kuwaasoo midna aanay ka soo bixin laba iyo siddeetankii kursi ee ay ku tartamayeen murashaxiinta xisbiyada dumarka ayaa sheegay in natiijadaasi ay niyad jabisay guud ahaan haweenka somalilan dumarkii siddeed iyo tobanka ahaa ee u tartamay kuraasta waxaa ka mid ahayd aamine cilmi fariid oo u tartamaysay kursiga baarlamaanka somalilan ee gobolka awdal waxaanay ahayd markii ugu horreysay ee ay u tartanto kursigan barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay aamine cilmi fariid uga warantay waxa ay la tahay inay doorashada ku weyday ololaha ay gashay kharashka kaga baxay iyo haddii ay mar kale kursigaasi u tartamayso iyo in kale aamina kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska caasha cuud walaalaad baad u mahadsan tahay waanan dhowahay waxaanan ahaa gabadha keliya ee baarlamaanka uga tartamaysa gobolka awdal waxaanan u tartamayey baarlamaanka somalilan waa gartay kursiga aad doonaysana muxuu ahaa markaa inaan haweenka gobolka awdal ku matalo golaha baarlamaanka amaba gobolka awdal guud ahaanba inaan ku matalo baarlamaanka waa gartay marka adigoo faahfaahinaya bal waxaad ka warantaa xisbiga aad ka tartamaysa ee aad tartanka dhinaciisa kasoo gashay cashay anigu waxaan ka tirsanaa xusbiga kulmiye markii hore markii lagu dhawaaqay ee saddexda xusbi qaran isla garteen in la gelayo doorashadii ayaa waxaan iska soo dhex sharaxay infact waa reer ahaan qof weliba gobolku ka yimi uu dib ugu noqonayay reerkiisa ayuu maxay haytoy kasoo dhex baxayay taasuna waxay keentay in cadaadis badani igaga yimaado dad ka tirsan golaha xukuumadda aanan arkay in lay muquuninayo oo layga saarayo o lay riixayo xusbiga kulmiye sidaa darteed baan ka baxay waxaanan iska soo sharaxay xusbiga ucid xusbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaanan halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga ucid mudane faysal cali waraabe oo si wanaagsan oo bini'aadminimo ku jirto iigu soo dhoweeyey xusbigiisa waxaanan u hambaliyeynayaa xusbiga ucid guusha uu ka soo hooyey doorashadii isxambaarsanayd ee baarlamaanka iyo deegaanka iyaan ugu hambaliyeynayaa ololaha aad gashay bal sawir ka bixi lama odhan karo waa olole anigu jihaad baan galay dagaal baan galay haddii aan kuu macneeyo dagaalka aan galay odayaashii aniga isoo caleema saaray ee igu raacay inaan ku matalo golaha baarlamaanka iyo waxaa lagu soo qaaday dagaal odayaashayda tiraba waxaa la xigay dhowr jeer mar steshinka ayay ku jireen muddo dhowr habeena waa la sii daayey haddana waa la soo xidhay dhowr habeen markay steshinka dhexe magaalada boorama ku jireen waxaa loo gudbiyey jeelka weyn jeelka weyn bay shan maalmood ku jireen cashay xilligaasi wuxuu ahaa xilligii ugu xumaa ee karoonuhu faraha baas uu ku hayay adduunyada siiba soomaaliya iyo somalilanba waxaa ka mid a odayaasha la xidxidhay caaqilkii guud ee beeshayda oo weliba gacanta la saaray sababta loo xidxidhaya waxa weye maxaad aamina u saboorgaraynaysaane u raacdeen maxaa laydinku diidanaa marka wax allaale wax laynagu diiday waa nin jeclaysi uun wax allaale wax laynagu diidanaa ma jirto waxa faragelinta nagu hayay ee dhibaatadaa noo geystay ee xadhiggaa noo geystay waa nin beeshayada ka tirsan oo matalo xukuumadda mudane muuse biixi cabdi waa tahay aamin waxaad ka warantaa hadda doorashadii way dhammaatay waanad ku soo bixi weyday maxaad isleedahay markaa waad ku weyday doorashada cashay anigu ma rumaysnin inaan doorashadaa waayey waxaan rumaysnahay in layga qaaday dhinaca kale markaan ka eegno baarlamaanka waxa u sharaxnaa siddeed iyo toban haweenaa siddeed iyo tobankii haweena baarlamaanka u sharaxnaa ba way soo bixi waayeen commonsenskaa diidiy caqliga iyo biniaadmigaa diidiy xataa mid baa ka soo bixi weyday anigu waxaan u arkaa doorashadan loo ogolaaday dumarku inaysa soo sharaxaan inay ahayd samirsiis dumarka lagu samirsiinayo ta kale gabadh mucaarad ka sharaxan ma iska difaaci karta oo ma iska celin kartaa xukuumadda waayo waa xukuumadda wax nala dagaalamaysa dhaqaale namay siin dadka xusbigooda ka tirsan dhaqaalay siiyeen dhaqaale namay siinin taageero kale namay siinin weliba waxay noogu dareen in lanoo soo adeegsado niman mansab haya ama niman mansab doona ama niman mansab hore hayay haddana damacsan inay mansab helaan iyo lanoo soo adeegsanayo na cadaadinayo oo nala dagaalamayo dhinaca kale markaad ka eegto aamino ma kula tahay in dadkaad codka ka doonayseen iyo dadka degaanka deganba inaysan doonaynin in ay gabari matasho maya taa anigu ma rumaysnin codna waa lana siiyey hadda anigu waxaan rumaysanahay codkaygii in qof loogu shubay gobolka aan cod ka helin laakiin la rabo inuu ka soo baxo gobolka maxaan taa ku rumaysan karnaa waxaan ku rumaysan karnaa goobaha laga codaynayey casho cuday waxay ahaayeen saddex boqol iyo saddex iyo lixdan goobood goobaha qaar shan sanduuq baa yaallay goobaha qaar lix sanduuq baa yaallay goobaha qaar afar baa yaallay qaar baabay ka yaraayeen saddex boqol iyo saddexdan saddex iyo lixdankaa goobood shan iyo toddobaatan ka mida waxaan haystaa kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toban cod marka laga jaro shan iyo toddobaatanka waxaa soo hadhay laba boqol iyo sideed iyo siddeetan goobood maxaan ka heli karaa maziiro baan ka wada heli karaa okay waxaa la ii sheeg waxa maxay la soo saaray inaan helay saddex boqol iyo saddex iyo lixdankii gooboodba inaan helay kun iyo shan boqol iyo afar iyo siddeetan cod halka aan ka helay anigu aan tirsaday inaan helay shan iyo toddobaatan gooboodan waraaqahoodii helay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toban marka ma laba waxoo la is agdhigi karaaba shan iyo siddeetan goobood baan ka haystaa kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toban saddex boqol iyo saddex iyo lixdan goobood baan ka helay kun iyo shan boqol iyo afar iyo siddeetan waad garan kartaa adiguba dhifransiska u dhexeeya tirinta codka ama codadka dadweynaha ay dhiibteen ma jiraa qaab lagu xaqiijin karay codadka dadweynaha iyo meesha ay u codeeyeen walaalay waxaa jiray ama jirta for example marka aad wax tabanayso oo kale inaad dacwooto waan dacwooday maxkamadda gobolka awdal baan tegey dacwadaydii waan xareeyey si dacwadaydii u sii socoto waa inaan bixiyaa cashuuraha afar kun iyo shan boqol oo dollar ma bixin karo cashuur afar kun iyo shan boqol oo dollar oo maba haystaba maxaa cashuurta loogu baahan yahay in la bixiyo si dacwadda u socoto waa khasab dacwad kastood xaraynaysa cashuur baad bixinaysaa waa garta marka tiina waa bixin weyday tiina waan bixin waaya halkaasaad marka ku hartay miya haa mar kale hadda ma damacsan tahay inaad doorasho soo gasho oo aad tartan gasho oo aad olole soo gasho doorashooyinka soo socda maya caasha cuude haana waan odhan karaa mayana waan odhan karaa because haddii aan systemkan wax laga bedelin oo aan maxay ahaytoy la ogolaado laysla garto in ay dadka musharaxiintii iyagu shaqaysan karaan oo ay ololayn karaan hadda aniga wasiir baa ila sharaxnaa because waxaan odhan karaa aniga qof ila qof ilama sharaxnay dad uu wasiir wataa ila sharaxna wasiirkaana ila sharaxna way wasiirka ila dagaalamayay wasiirka hantidii qaranka ii isticmaalayay wasiirka gaadiidkii qaranka ii isticmaalayay wasiirka xadhig dadkayga xirxirayay dhibaatadaba aniga waxa ii geystay waa wasiir maxaad markaa marka dacwad haddaanay meesha ka bixin haddaanay caashacuuday meesha ka bixin faragelinta ay xukuumaddu kuwa ka mid a xukuumadda xukuumaddoo dhan ma odhan karo kuwa ka mid ah xukuumaddu ay powerkii ku isticmaalayeen dadkii shicibka ahaa waayo marka intaas soo jeer dadkaygii la xidhxidhay ee odayaashaydii la xidhxidhay dadka in badan bay cabsii gelaysa soo ma ogid oo jeelka iyo iska nacayay stationka wada aan maxay tahay nadiifta ahayn xilligii ugu xumayda karoonana waa lagu jiray marka haddii ay meesha ka baxdo muquuniska laysmuquuninayo waa laysmuquuniya cashacuude waana boqolkiiba boqol waan hubaa waa la aniga horta personally waa lay muquuniyey marka marka hadday taasu meesha ka baxdo waa laga yaabaa inay rajo ay soo gasho dib isu sharax laakiin inta tanu socoto maya maya dhibaato intaasaa iigu filan sida hadalkaaga ka muuqata natiijadii soo baxday doorashada iyo in aad soo bixi weyday kuma qanacsanid kuma qanacsanin abtunaw kuma qanacsanin yaa dhinaca dhaqaalaha kaa taageeraya ama dhaqaale ahaan markaad fiiriso imise dhaqaalaha kaaga baxay tartankan walaal in ka badan soddon kun oo dollar baa igaga baxday waxaanan iibiyey dahab yar oo anigu aan haystay waxaan iibiyey dhul yar oo walaalahay lahaayeen dad asxaab ahoo aad qiimo agtayda uga leh oo contribution ii sameeyo wax igu taageerayna way jiraan xataa waxaa jira group hiil haween la yidhaahdo oo iyaguna maxay tahay i taageeray runtii Oo xa- aadna aan ugu mahadnaqayo oo xagee jooga intii i taageertay waa hargeysa dhammaantood waan u wada mahadnaqayaa intii i taageertay dhaqaale ha noqoto garbistaag kale ha noqoto dhammaantood aad baan ugu mahadnaqayaa laakiin muhiimadda dhaqaalaha ugu badani waa dahabkaygii oon iibiyey iyo dhul walaaladay lahaayeen oon iibiyey marka mar haddii intaasoo qarash aad hore u bixisay sidaad sheegtan aadan ku qanacsanayn natiijadii soo baxday ee adiga banaanka ku dhigtay maxaad dacwada usii wadi weyday adigoo raadsanaya lacagtaa aad u baahnayd inaad dhigtay si dacwad aad usii wado si aad u ogaato meeshay wax ku dambaynayaan walaaley anigoo dhaqaalaha intaa leeg waxba ku waayey oo dahabkaygii iibiyey ilama saxsana inaan lacag kaloo afar kun iyo shan boqola doono oon dacwada geliyo because dacwada laftirkeeda aana ku kalsoonayn inay wax ka soo baxayaan way ciddaan u dacwoonayaana waa xukuumaddii ciddaan ka dacwoonayaana waa xukuumaddii
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti igu ahayd aamine cilmi fariid oo ka mid ahayd dumarkii siddeed iyo tobanka ahaa ee somalilan u tartamay kuraasta xisbiyada ee aan dhammaantood midna ka soo bixin aamine waxa ay u tartantay kursiga baarlamaanka somalilan ee gobolka awdal wixii fikrada waxaad dhegaystayaal noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com barnaamijka haweenka iyo qoyska intaan mar kale kulmaynana oo cashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo